assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii eebba idmahayo dhinacyada badan taabanaysa aana meelaha farada badan ku gacmogacmayno innagoo oga jeedna bal inay dadkeennu afkeenna hooyo wax ka ogaadaan markaan saas leeyahay waxa weeye dee afku wuxuu u baahan yahay udbo tiirar sabarado rukumo iyo dhaabado waaweyn iyo waxyaalo la mid a sidaa darteed afkeenna hooyo waa in aad iyo aad wax fara badan loogala socdo xubinteenna maanta aan ku soo qaadanaynana idamka eebe aan halkan kaga sheekaynayno waxaan dhahaynaa waxaad jirtay si aad u ogtihiinba dadku waa kala macangegsan yahay waana kala maaragtay gardiidsan yahay waana kala qirasho yar yahay sidaa darteed waxaa dhacday waagii hore dee legdintu soomaalida waxay u ahayd shay qaali ah oo aad iyo aad dadka lagu kala tijaabiyo hadday xoog noqoto iyo hadday tab noqotaba amaba hadday noqoto dabeecad iyo hadday noqoto dulqaad waxaa laga yaabaa nin intuu ku qabto oo aad legdantaan oo uu sinsaaryo kuu dhigo ama bahal sabaaxataa kuu dhigo ama uu raafdawaco kugu jiido ama uu haddii eebaydmahayo uu bahal qonafa kugu duubo oo bugyo bearkaan cig kaa kuu qaado inuu boga kaaga dhaco oo aad wareerto oo aad qalbadaha kala garan weydo ama aad kala garan weydo jahooyinka ama afarta qalbadood aad kala garan weydo taas ayaa dhici jirtay sidaa darteed rag baa cuqdad ka qaadi jiray kuwo wayba dagaalami jireen qaar warankeeday deelaysan jireen sidaa iyadoo tahay ayaa waxaa dhacday laba nin ayaa legdantay labadii nin baa legdantay waa laysgalay nin baa inta cirkaa loo qaaday ayaa lagu dhacay markaasuu yidhi iima aha arrintu iima aha ninku wuu igaaday anigoo ayna ii dhammayn ligday ii dhammayn iyo iima aha waa laba erayoo loo isticmaali jiray ligdinta iima aha haddii lagu dhaho markii mar lagu legdo ayaa waxaad leedahay iima aha inaad ilegadeed iga adkaatay ilama ahe mar kale iigu celi bay ka dhigan tahay iima dhammana waxaa weeye diyaar ma ihi inaan legdamo diyaar ma ihi ma kuu dhan tahay baa laysdhihi jiray inta saa laysu gundhiyaa la dhihi jiray ma kuu dhan tahay haa way ii dhan tahay markuu dhaho ayaa waxaa bilaaban jirtay ligdinta iyo tabaha iyo xeeladaha laysku qaadahayo si uun nin uun dhulka loo dhigto haddii eebba idmahaye marka labadii nin waa legdameen mid baa cirka inta loo qaaday oo saal loo qaada furaash laga dhigtay dam baa dhulka lagu siiyey kaa isagaa markuu ninka ka kacay yuu yidhi iima aha markaasuu yidhi kii kale war nagata kula legdami mayne tabarba kugu jira balambaal baad ahayd suu yidhi maya iima aha ee iigu celi waa ugu celiye haddana daf daf daf daf daf daf daf hore laysu galay cirka inta loo qaaday yaa bog iyo xabad lagaga dhacay dam haddana markii bog iyo xabad lagaga dhacay haddana yuu wareeray marmarlabaadka marka wuu kici waayey show meeshu waxaan umaynaya meel dibir a ahay dibirtu waa meel gawaan oo laysla doonto oo markaad nin cadro badan u qabto aad rabta inaad lagado ayaa la dhahaa kaale meeshan waa butacuud eh waan ku kufaynaa meel dibir aan isla aadne si aad haddii lagu legdiya haddii aad adigu lagadaba ninkaas uu wareer rasmi a madaxa ula galo ayay ahayd xeeladihii lagu samayn jiray marka kaasaa inta loo qaadaa lagu dhacay haddana dam uu wareeray toos buu markan dambe marka u wareeray wuu ka kacay markuu ka kacay kiyo uu kor istaagay yuu saa u dhowray markaasuu walle anaa mayde inay tabar kugu jir buu yidhi hadda waa ninkii legdee labada jeer ku dhacay ee weliba markan dambe wareeriyey ayuu ku leeyay walle anaa mayde inaan tabar kugu jirin buu yidhi walle anigaa mayde inaan tabar kugu jirin halkaa waxay kaa tusaysaa waxayse ogolaanshuhu inuu yahay maaragtay wax loo dhasho dhinac kaste oo ay ahaataba mahmaada maanta aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi ninkaan kaa tageen lagama tago ninkaan kaa tageen lagama tago